الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم أداكني باب النهي نهي باب كيسي وهي عن صوم الدهر السنة دي أوردن أو أم الزمن كوردن أو لوضا صومه ليسيو دي ديو أو لقب النهي لمن شخصية تضرر به سو كل بتونية ay dhibaata iyo mashaqo ka soo gaadhaysa soomka uu israaciyo oonu dee afurinba aw fawata bihi ama tagsiinayo oo xaqan xaq ama xaqii dee ehelkiisa ha noqoto iyo awlaaddii iyo zawjadii ama xaq kaloo dee meeshii ku dhaafaya uu jiro markan uu dee soomkii intuu badsado kaba daciifo aw lam yuftir amase aan afurin alciidayni watashriiq labada ciidood iyo tashriiq oo dee iyagii oo soomkoodu aanu bannaanayna dahrigii ku daray bal kolley xadiidka sawmu dahri nahyigiisu waa inoo iman doonaa xagga liman tadarara bihi aw fawata bihi xaqan aw lam yuftir ilciidayni watashriiqna xadiidka riwaayaadkiisa inooguma sugnaanayso ee waxa weeye waa culimmada markaa tawjiihaadkoodii xagga bal marka la eega nahyiga ay kuba tawjiihiyeen bal markaa dee waxaaba mala roonay tarjamada inaan lagu soo darino sharaxan laguba daro ay ma aan taa qabinna way jiraane bal waxaan leenahay intani waa xagga bal nahyigan qolooyin kale waa bannaan yahayoo waa la soomi karaayo ba'si kuma sugna ee ka ba'sigu ku sugan yahay waa ka umuurahan mid ka mida laga helo tawjiihoodii weeye intani wa bayaani tafdiili sawmin wa iftaari yowmin wuxuu baabaysan yahayna iyada tafdiilkii laga fadilayay sawma dahri saba ruuxu maalinna sooma maalinna afuro hadduu intaa karayo inay taasi ka fadliga badan tahay isagoo intaa in ka badan sooma balbaabka axaadiidiisu ama xadi waa dheeraan doonaan axaadiideenaan odhana waa riwaayaadkiisa iyo duruqda inooguba iman doonta waa xadiidkii cabdillaahi bni camr bn alcaas markii dee isagoo cibaadada u xiisaysan oo xamaasaysan uu cibaad salaad iyo soomba aadi aad u badsaday markii dambena rasuulka ilaahi uu laba kulmay ee uu markaa dee ku hanuuniyey sida toosan ee fiican duruqdii kala dunayd baa inoo iman xataa waxyaalo dee muslim marka la eega si u soo koobay si u soo ururiyey bal duruqdiisa meel keliya ugu soo wada arooriyey aada iyo aada si dee u heer sare a weeye bukhaari oo kale isagu dee kol hadduu kitaab abwaaba yahay isagu qaradkiisu uu yahay inuu xadiidka fawaa-idiisii inuu la soo baxo taraajim buu qaybo qaybo uba dhiganayay oo taraajim dee isdaba socotaan abwaab kalena ha ku soo arooriyo kitaabu fadaa'il qeyb haba geeyo oo meelun yaani ku wada urursanaan sida muslim inoogu soo ururiyey riwaayaadka qaarkood aan muslim warin oo dee waxa weeyaan bukhaari iyo kuba sugan ama qolooyin kalena way jiraan oo iyada halkan aan inooguba sugnayno sade riwaayadii inuu dee aabihii uu dhisay gabadh xasab lahayd oo dee isagiina aanu dan ka gelin xaggeediiba aanu eegin oo markii dambe aabihii dee iyadii warsaday oo haddana umuurahaasi waa riwaayo bukhaari kitaabu fadaa'il qur-aan uu ku leeyo inuu halkan kuba lahayne bal waxaan leenahay waa riwaayaadkaas eeta isagoo ay dheer yihiin daraaddeed kolley dee qaybo inta muhimkuun baan sharxanaynaa waxa kale waa waxay noo soo noqnoqonaya xadaثnii abu طaahiri qaala samictu cabdالlahi bna wahbi yuxadiثu can yunusa can ibni shihaabin xa وxadaثnii xarmalaة bni yaxya qaala akhbarana bnu wahbi qaala akhbaranii yunusu can ibni shihaabi qaala akhbaranii saciid bnu اlmusayibi وabu salamةa bnu cabdالraxmaan ana cabdالlahi bna camr bn اlcaasi qaala alxadiidka ilaa toddoba taabiciya baan arki doonaayo cabdullaahi bni cabrin ka warinaya kuwo kale oo iyaguna kaba wariyay oo aan kitaabkeenna ku sugnayn oo kutubta kalena ku sugani way jiraan imanka waxaa inoogu soo horeeya saciid ibnu musayib iyo waxa weeye musayab baana ii taalla way ku bannaantahay musayabna in la aqriyo laakiin dee waxay iyada doortaaba in isaga musayib lagu dabdiyo waxaa jirtayn magacani waa magac dee carabi ay laba bixi jirtay xagga musayib baan u jeedaa magacyadan ruwaadana dee saciid aabihii iyo qolooyin kale sa musayab ibnulwaadix iyo rag kale ayay magacyadooda tahay marka waxaana yidhaahaan saciid aabbihii un mooyo qolooyinka kale ismi mafcuulun baa la aqriyaa ujeeddadu musayib lama yidhaahee waa musayabu magaca asalkiisa horta carab waa kii saa'ibo laga dhigay bal markaa musayab baa asalkiisu yahay ruwaadda inteeda kaloo dhammina wixii uu ruwaad uba yimaada ama dikri u yimaada carab waa musayab magacu laakiin aabbihii ayay soo naqliyaan labada wej musayib iyo musayab bay soo naqliyaan ismi faacil iyo ismi mafcuul isagana waxay soo naqliyaan inaanu jeclaynba aabihii in musayab la yidhaaho waxay ka soo naqliyaan sayab allahu man sayaba abi inuu saasoo habaarkaasoo kale laba yimo ay yidhaahaan waxa roonba itiqaali ducaa'ihi in dee bal musayib uun la aqriyo ee laakiin isaga labada wej baa ku bannaan kuwa kaleo dhami waa wej keliya uun musayib lama aqriyo markaa kanoo kullu musayabin fabilfatxi siwa waalidii saciidin falii wajhayn xawaasuyda alfeediisa mustalaxa musayib dhammaantii fabilfatxi buu yidhaha waaba kordhow ya-da la kordhabo siwa waalidi saciidin saciid aabihii un mooye falii wajhayni xawa isagu laba wej buu koobay waa alfatx waalkasr bal iyo abusalaamat bnu cabdiraxmaan ina cabdiraxmaan ibnu cawf weeyaane labadoodaas baa maxay wariyeen ana oo ibnu shaab baa labadoodaba ka wada warinaya ana cabdallahi bni camr bn alcaas qaala wuxuu yidhi ukhbira rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa loo waramay annahu yaquulu inuu odhanayo maye dee cidda odhanaysa waa kuma waa cabdullaahi dee waxaahayd daahirka kalaamku annii aquulu inuu idhaaho inaan anigu leeyahay oon idhi kollay dee mudaarica laga cabirayna waa xaaladii xikaayadeede ee baabku maadi buu ahaayo annii qultu inaan idhi laakiin waaba isagoo baab iltifaat inuu leeyahay cidda dhihna waa kee waa cabdullaahi ibnu camrin leeyahay ayaa rasuulka ilaahay loo sheegay cidda u sheegtayna waa aabbihii camr bn alcaas oo riwaayada mujaahid uu cabdillaahi bni camrin kaba wariyey oo bukhaarina fadaa'il qur'aan kuba soo arooriyey ayaa wakiil ahaa aabbahay baa ii guuriyey haweeney saasoo deetuu markaa iyadii markay iyadii u cabatay ee u arkay buu la hadlayo haddana rasuulka ilaahay buu isagii kuba ashkateeyey taas bay ahayd ba cidda u warantay waa waalidkii camr bn alcaas maxaanuu leeyahay uu odhanaya la aquumadna alleyla waxaan kacayaa waaba dhaaranayaa ee habeenkii baan salaad u taagnaan oo ujeeddada habeenkii ma seexanaye salaad iyo cibaadul iyo markaa tahajud baan ku jiriyo qur-aan aqrintii wala asuumanna waan soomi wallaahi la asuumanna nahara maalintana waan soomi doonaa maa cishtu inta aan noolahayba inaan saa idhi ayaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh loo sheegay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa la kulmay wuxuu ku yidhi anta aladii taquulu dalika hamsadii istifaamka iyo dee hamsadii iyadana damiirkan baa kulmay oo dee waxa weeye taasi anta dee marka anta haddii la yidhaah la taxqiijiyana dee luqada waa iska banaanaanaysaaye adiga miyaa ka taquulu dalika hadalkaa cidda tidhi ee saa ku qowshay adiga miyaa cabdullaahi bnu camrinow faqultu lahu waxaan idhi oo macnaa hadalkii loo soo naqliyo rasuulka ilaahay kumuu xukuminoo waxaa ku sugan siduu xaafid yidhaaho tahabut bal xaggii xukumkii iyo wixii bal la hubsado oo dee waaba intaasoo hadalkiisii wax laga kala tegay waa intaasoo uu qeyd iyo waxyaalo shardi uu ku xidhiyay jirtay horta xaggiisuu ka hubsanaya bal inuu saa yidhiyo oo bal maalan inaan dee hadal lagu soo naqliyo aan wax lagu xukumin ee horta bal la hubsado ciddii dee hadalka lagaga soo naqlinayo xaggii lagaba hubsado bal waxaan inuu saa yahay iyo warka kii kuu soo naqliyay inuu wax ka kala tegayo in kaliyo umuura layskaba hubsado ood markaa lala boodin un khabarkii faqultu lahu waxaan ku idhi qad qultuhu waan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow dee wanaagun baanan u jeeday say noo soo socota ayuu idhi faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi fa innaka adigu laa tastadiicu dalika arrinkaa madku ma karaysid oo inaad habeen oo dhanna soo jeedo ood cibaado ku soo jeedo maalin oo dhanna soomanaato ma karayso ee markaan eegna biictibaari ilma'aal ma karayo waan arki doonaa inay ku adkaatayba taas markii dambe ku calacali jiray inuu dee rasuulka ilaahay ruqsadiisii aqbalan aanu aqbalin taasoo kale bal waqtigaasna dee xuquuq xataa hadduu sidii kale soomkii u karayuu soo jeedkay xuquuqdii kale sida xuquuqdii ahelkiisa iyo waxaasaa meeshii kuba dhaafaysa mashaqana isagii way ugu sugnaanun soo jeedkan badan iyo soomkan badan oo dhibiba markaasba kaba soo gaadhiyo ma karaysid iyada taas ee fasum soom ayaamaha qaarkood waa aftir afur waa ayaamaha qaarkoodna afur kollay tafsiilkuna waa inoo dambeeyaa tani waa ijmaal waa nam seexo saacaadka habeenkii qaarkood seexo nama yanaamu nam laga yaaba kolkol carabada dadka inay iskaga badnaato numtu oo kale iyo anuumu iyo dee kollayna luqa maaha taas heesakaafa yakaafiyo naama yanaamu iyo amarkiisu waa nam ee num ma noqonayo dee anaamu baana mudaaricu noqonaya anuumu ma noqonayo weye kollay dee markaas marka damiir la xidhiidhayana nimtu buu noqone dee waxa weeye numtu ma noqonayo bal markaa fasum wanam waqum macnaha saacaadka habeenkii qaarkoodna kac wasumsom waa tan eeg waa tafsiil markii hore ijmaal ba yahay tafsiilkii waa kan wasumsom min ashahri bisha xaggeeda waxaad ka soontaa halaaثata ayaamin saddex isho kaba soom faina alxasanata xasanadu bicashri amhaaliha waa majziyatn wamudaacafat bicashri xasanaatin amhaaliha toban xasano iyadii lamida lagaaga abaal marinaya ama lagu lablaabaya marka maxay noqon dee maalinta soomkeedu toban cishay u dhigmi saddexdii cishona bishii ee ninkii haddii aad bil kasta saddexdii cisho ka soontana sanadii aad doonaysaed lahayd weligeyba waa wada soomaya ajrigiisi waabad helaysaa wadalika mitlu siyaami daari markaa soomkaa saddex cisho aad bishii ka soontaa wuxuu la mid yahay waa xaggii thawaabkii dee marka tadciifkan buu ku gaadhayaa ruuxii loo badiye loo badiye looga dhigo xasanadiiba toban lagaga abaal mariyo mitlu siyaami daari sanadii oo dhan oo la soomay oo kale ayuu noqonaya qaala wuxuu yidhi de waa saxaabi raqbo badan buu markaa hayay wuxuu yidhi qultu waxaan yidhi fa innii udiiqu waxaan karayaa afdala min dalika intaa in ka fadli badan oo saddex xisho wax ka badan inaan soomoon ajri intaa ka badan helo ayaaban karayaa rasuulka ilaahayow qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sum yowman wa aftir yowmayni maalin soom laba cishona afur qaala wuxuu yihi qultu waxaan yidhi oo markaa waxay noqonaysaa inuu bishii toban ka soomo labaatanna afurnaado qultu waxaan yidhi fa innii udiiqu waan karayaa afdala min dalika intaa in ka fadli badan ayaan karayaa oo ujeeddadu soom intaa ka badan intan soomo ajri intaa ka badan aan helay yaa rasuula allahi qaala sum yowman wa aftir yowman markaa waa u kordhiyey haddana maalin soom maalinna afur markaa bishii kala badh buu soomi kala badhna wuu afurnaanayaa wadalika soomkaa maalinna la soomo maalinna la afuraa siyaamu daawuuda calayhi salaamu nebi daawuud soomkiisii weeye wa huwa acdalu siyaami isagaa soom ugu cadaalo badan dee waa ka ugu fadli badan siday noo soo socoto waa fadli badni xaggan dee nooc cadlina waa jiraayo ruuxu xadigiisii iyo wixii jasadkiisa iyo naftiisa iyo ciddii ku xidhan ay u baahnaayeen kama daciifayo dee waa kan maalin buu afurayaa in cibaadadii uu doonayana waa tan u xasilaysa bal matalan taas haddaba isagaa soom ugu fadli badan intaa wax ka badan kollay xuquuq badanoo ruuxa kaga dayacmaya sidaa jirta marka dambena sidaa weligii kuma wadi karo oo hadhow dee waabuu marka dambe ka caajisayaa bal haddaba in kaasaa uu soom ugu cadaalo badan qultu waxaan idhi fa innii udiiqu afdala min dalika waxaan karayaa soom kaa ka fadli badan intaa in ka fadli badan baan karaya ujeeddadu inaan kasii badiyo intaa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa afdala min dalik intaa wax ka fadli banaad ma jirto oo macno xataa hadduu ruuxu dee intaa inka badan soomo oo bal shantii cishe ee soomku xaaraamtaa intuu afuro intii kaleo dhanba wada soomo camalkii waa ka badaniyo waa ka siyaadsan yahay laakiin haddana dee marka la eego ma-aalkana wax lagu wadi karo taas maaha gees kalena waxyaalo ku dhaafayaa jirto oo markaa intan ka yar ee maalinna la soomo ayaa ka fadli badanoo markaa waxa ay tahay uun alajru calaa qadri lmashaqa say lagaba cabira ama alajru calaa qadri nasab kolley xadiid khaas oo kitaabka inooguba iman doono xajka ku iman doono haddii a la yidhaaho ama cumradii caaisha iyana laftigaas baaba kuba yimi oo ajrigaagu calaa qadri nafaqatika ama calaa qadri nasabik deedna ay kaba cabiraan alajru calaa qadri lmashaqa arrinku idlaaqi kaams maaha camal yar baa ka fadli badnaanaya camalkii kale kaba fadli badnaanayo taasi kolley idlaaqeeda maaha ee dee waxaan helaynaa acmaalo kooban oo camalkii ka badnaa iyagii kaba fadliga badanee laakiin taasi calal idlaaq maahaan leenahay waaba kan oo sawmu yowmin wa iftaaru yowmin baa ka fadli badan intaa wixii kasii badan ee la soomo kaba fadli badan bal waana inoo soo socdaa kalaam intaa dhaafsan xagga marka la eego dee soomu dahriya wixii ku tacalluqsan baan ujeedaa qaala cabdullaahi bnu camrin radia allahu canhuma cabdullaahi bnu camrin baa wuxuu yidhi la an akuuna inaan ahaado waa berigii dambu odhanaya weynaaday ee ay kuba adkaatay hadda dee inay intaas maalinna inuu soomo maalinna uu afuro bal taas ay ku adkaatay la an akuuna inaan noqdo qabiltu mid aqbalay ahalaaata alayaama saddexdii cisho waa waqtigii rasuulka ay wada hadlayeen weeye rasuulka ilaahayna dee isaga uu ku hanuuninaya sida u fiicanba allatii taasoo qaala uu yihi rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam waa bishiiba inuu saddex cisho kaba soomo inaan maalintii aqbalo ayaa axabu ilaya maanta xaggayga looga jacayl baday oon kaba jeclahay min ahli wa maali ehelkaygiiyo maalkayga oo xoola waxaan leeyahay iyo dad waxaan leeyahay oo idhaafa oonan waxba ka hayn laakiin aan maalintii rasuulka ilaahay ruksadaa kaba aqbalo taas baaban maanta ka dooran lahaa oon kaba jeclahay buu leeyahay waayo wuxuu diidaya rasuulka ilaahay wuxuu kuba ogaa oo taasna inuu daayo dee waanay kuba cuslaatay isagiina waa weynaaday sida rasuulka ilaahayba uu ishaaray bal taas weeye bal xadiidka weli duruq baan isyar raacin doonaa si aan meelo u yar taabano waxadaanaa cabdlahi xadaanaa cabdullaahi bnu muxamedin aruumiyu qaala xadaanaa nadr bnu muxamedin qaala xadaanaa cikrimatu inta badanna ragga waan soo aragnay kollayna caawa waqtiga dee ah riwaayaadka oo yar dheer daraaddeed in waxa laga yaaba inaanu joogsi saasi jirin cikrimatu bnu camaarna horeynu marar u soo aragnay qaala xadaanaa yaxya waa yaxya waa yaxya bnu abi kaiir siday noo soo socotaba horena aan usoo aragnay cikrima waa nin dee reer yamaamo aha yaxyana ibnu abi kaiirna yamaamuu degay in waa nin hiqaa sidiisa waxaaba la yidhaha xaggee marka laega axaadiida yaxya saa kuma aha axaadiida yaxya markuu ka warinayo ama axaadiida yaxya aada umuu sugin oo idiraab baa nooc jireen laakiin dee xadiidkani waa duruq badan oo kaluu leeyahay oo taasi aanay waxba ishkaal lahayn walow ku horaba aan soo aragnay laakiin xadiidka marka la eega yaxya waxay leeyihin saas uu dee meelaha kale ku yahay kuma aha cikrime qaala wuxu uhi indalaqtu waan tegey ana aniga iyo waa cabdullaahi bnu yaziida cabdullaahi bnu yaziid ayaa soconnay cabdullaahi bnu yaziid xataa naatiya ilaan ugaba nimi oonu uga tagno weeye abaasalaamata ujeeddadu waxaanu israacnay ninka cabdullaahi bnu yaziid la yidhaha halkan waa dikri una riwaayo kuma lahabe xad ilaa aanu u tagnay abaasalama waxaa odhanaya hadda yaxya ibnu abi kaiir baa leh yaxya ibnu abi kaiir bay cabdullaahi bnu yaziid israaceen maxay u tegeen abaasalamana waa ta aan soo aragnay xadiidka cabdullaahi bnu camrin inuu ka warinaya dee saciid bay riwaayadii hore wada socdeen fa arsalnaa markay gurigiisii gaadheen ayaa dee hortiisii tegeen baa faarsalnaa waanu dirnay ilayhi ilaa yaxya rasuulan rasuul baanu u dirnay ruux baanu u dirnay fakharaja calaynaa waa nagu soo baxay marka waa yaxye iyo cabdillahi waxay u dirayaan abaasalamay u dirayaan cid yaxye iyo cabdullaahi bnu yaziid abuusalamaa soo baxay waydaa waxaaba nagu soo kediyo nu aragnay cinda baabi daarihi daartiisa albaabkeeda agtii inuu kuba sugayay masjidun masjid oo macnaa idaad waa tii fujaa'iyada ahayd macnaa markii waxay la soo kulmeenuun halkan aqalkiisa ka horeysa ee masjid kolley ma weynayne masjid inuu yahay ayay lasoo kulo ay arkeen qaala wuxuu uhi fa kunnaa fi lmasjidi masjidkii aqalkiisa hortiisa kuba sugnaa baanu iska joogsanay halkii baanu ku sugnayn xataa kharaja ilayna ilaa uu noo soo baxay fa qaala abasalama abusalama wuxuu yihi intashaa-uu dee kollay labadana jamac waataynu marar horeba soo aragnay oo dee waa bal waa lagu idlaaqaa bal dee aqalu markaa jamci ithaanna waabay dee soo aroortay ama waaba la yidhi luqawiinta idna kuba tagee uu haddii aada doontaan waa an tadkhuluu inaad soo gashaan facaltum dheh oo haddaad doonaysa inaad guriga gashaan dee waynu yeeli idinka iyagoo khiyaar siinaya wain tashaa-u haddaad doontaan an taqcuduu haahuna halkan inaad fadhiisataan waa masjidkii aqalkiisa hortiisa halkan inaad iska fadhiisataanna dee facaltum weeye haddii kolba si aad doonaysaan yaala labadii iyagiibuu khiyaar siiyey qaala wuxuu uhi yaxyaa faqulnaa waxaanu idhi laa ay laa nadkhulu bal naqcudu haahuna halkan baan fadhiisanaynaa faxadaanaa dee waana iyaguna waxay u socdeenun inuu dee cilmi ay ka qaataan faxadaanaa wuu noo waramay oo qaala wuxuu yidhi xadaanii cabdullaahi bnu camri bn alcaasi radia allahu canhuma oo qaala wuxuu ihi cabdullaahi bnu camrin kuntu waxaana asuumu dahra dahriga ama waqtiga odhiya zamanka mid soomaba waaqra'u lqur'aana qur'aankana waan aqriyay kulla leylatin dee waa markaas intii soo degtay kollay waayo waa xayaatadii rasuulka ay dhacday qur-aankii weli wax dambeeyaa jiray ee laakiin bal markaas waan aqriyayo qur-aankii habeen kastoo waan dhammaynayo wey waayo habeenkii maba seexanayo maalintiina waa sooman yahay seexashadaas dee salaad buu intaa u taagan yahay salaadiina qur-aanku ku aqriyaya qaala wuxuu yidhi faima dukirtu linabiyi sala allahu calayh wasalam in lai sheegay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaaladayda loogaba warramay waima arsala ilaya inuu aniga cidii soo diro labada mid baa jirtay xaafid ibnu xajar ayaa wuxuu kaba dhiga tani inay tahay waayo riwaayatan ku dhowo bukhaari leeyahay inay shaki min bacdi ruwaat ay tahay waa ruwaaddii ka sokaysay dee marka la eego abaas cabdullaahi bnu camrin ee maaha shaki xaggiisao wuxuu ka cabiraa ciddii tidhi waa shaki cabdillaahi bnu camrin makaalkan walow uslubku taasoo kale yahay waxa weeye waa dee wuxuu kuba tiriyaa inay qalad tahay oo wuxuu leeyahy dee riwaayaadkii kale waxay nooguba sugan rasuulka ilaahay inuu isaga usoo qastay aqalkiisa ugu yimi oo dee uu laba kulmay rasuulka ilaahay qasaduu isaga usoo qastay waa inoo dambaysaa bal umuurana waan yar jamcin doonaaye bal adigu waa loo sheegay aabihii baa u sheegay rasuulka ilaahayna kolla waa la kulmay kolla guriguu uguba yimi faataytuhu waan u imi rasuulkii ilaahay faqaala wuxuu yidhi oo waan u imi markaasaa lii wuxuu igu yidhi alam ukhbar miyaan lai warramin annaka tasuumu dahra wataqra'u lqur'aana kulla leylatin inaad sanadii oo dhan iyo dee waa maalin kastaba aada soomto qur-aankana aad aqriday habeen kasta faqultu bala aqrintu maaha habeen kastaba waxbaad ka aqridaaye waa habeen kastaba waad dhammaynaysaa weeyo taas waayo ruuxu hadduu dee habeenkii aqriyayo juz aqriyo ama in intaa in ka badan uu ku tahaajudayo ama si kaleba u aqriyo arrintan intan maahae waa qur-aankii waad khatimaysaa weeye waa qur-aankiiba inaad dhammayso faqultu balaa yaa nabiy allahi walam urid bidalika ila alkhayr arrinkaa sumco iyo ha lagu arkayo ha lagu ammaano uma jeedee khayr iyo ilaahay ugu dhowaatidu baaban ula jeedaa qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa ina bixasbika adiga waxaa kugu filan an tasuuma inaad soonto oo waxaa dee kuguba filan adigoo sooma min kulli shahrin bil kastaba alaaata ayaamin saddex cisho aad ka soontid qultu waxaan ihi yaa nebiy allahi nebigii ilaahayow innii udiiqu waan karayaa afdala min daalika intaa wax ka fadli badan ujeeddadu intaa in ka badan oo ka ajri badan ayaan karayaa qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa inna lisawjika haweenaydaadaa waxaa u sugnaaday caleyka korkaaga xaqan oo xuquuq bay kuguba leedahay oy kaba mid tahay dee aad kollay xuquuqdii zawjanimo oo ruux maalintii oo dhan sooman habeenkii oo dhanna qiyaam iyo salaad kuma jira dee xuquuqda uu qumayaba maaha xaq baa iyagii u sugnaaday walizawrika xaalitaan zawr soo haynay asalkiisa hore waa masterostaba dee mufrad iyo jamacba uguba dhacaa oo dee zaarahu zawran asalkii master baabuu noqonayaa ziya bimacnaa ziyaara laakiin san xalayba soo marnay mufradkana oo bimacna zaa'irna waa la yidhaah zuwaartana zawr waa la yidhaahaa macnaa ciddii riwaayaadka qaarkoodna meeshan ama alfaadaha qaarkood walidayfika baa ku timi oo waa ta halkan macnuhu yahay oo dadkii ku soo martiyeyna ku soo siyaartayna korkaaga xaq baa ugu sugnaaday oo dee mu'aanasadoodii iyagiiyo u sheekayntoodii waxla cunkoodii aad waxla cunaysay dee taasina nin maalintii oo dhan sooman iyagiina waxba lama cunayeen walijasadika jirhkaagana caleyka xaqan isaguna xaq buu ku leeyo qisdiga uga baahnaan raaxo inaad siiso hadday tahay xag hurdo iyo hadday tahay xag wax la cuniyo wax la cababa iyo taas iyo nasintii la nasinayay isaguna xadli iyo xaq buu leeyahay umuurahaasoo dhammina xuquuqdaas haddaad dee aada soomto maalin kasta habeen kastana aada soo jeed ku dhammaysato xuquuqdaasi way dayacmaysaayo halkan baa wax kaagaba imanaya ee fasum soom qaala sowma daa-uda nebiyillaahi kollay saan soo marnay riwaayadii hore kuwana way noo dambeeyaan ee markiiba markuu yidhi dee saddex xisho wax ka badan baan soomkeeda karayaa rasuulka ilaahay kumuu til umuu tilmaamin ama kuma hanuunin soomkii nebi daa-uud ee dee maraatib iyo tadaruj baa jiray tadriij waata aynu soo marnay inuu dee maalinna soom laba cishona afur haddana taasoo kale adigu tadriij baa jira waxaa jirta un sidaan soo sheegay markii hore kitaabkeedna xataa toddoba taabici baa inoogu sugnaa cabdullaahi ibnu camrin kaba warinayay riwaayaadku way kala dhaadheeraanayaan alfaaduhu iyadoo macnuhu kollay dee iyo maqsuudku mid noqonaya way kala dunaanayaan ruwaad kaloon inteena ahayn oo kutubta kale ku suganna way jirtaa marka waxyaalaha kala duwan ee xadiidka aan arkaynaana ina ikhtilaaf iyo idiraab maaha ee waxa weeyaan dee ruwaadda kala duwan ee xadiidka waqtiya kala wartay ruux baa waxyaalo nin buu xafidayaa kii kale aanu xafidin midkood baa ka aamusaya oo in ku gaabsanaya kii kale uu sheegay oo uu dheereeyey marka umuurahaasay ku xambaaran tahay oo xagga marka la eega inay barhkood xafideen qayb aanay dadki ruwaadii kale dee dee aanay kuwii kale laba xafidin oo markaasaa kan kii kale dee intii kale waa inuu kaba aamusay noqon kolkol daahirka riwaayadiisna waxaa loo qaadanayaa inay intan riwaayada ku dhan tahay kolbaa dee midkood iska gaabsanaya ka aamusaya kii kale wuxuu sheegay bal markaa waxyaalaha jira ee barhkood aan arki doono dee barhna meelaha kale ay kuma sugan yihiin waxay noqonaysaa umuurahaasay ku xambaarantahay iskhilaaf marka la eego ma jirto arrinkan waxa u dhexaysay maraaxil uu rasuulkii ilaah iyo meelo uu joogsaday maxadaad baa u dhexeeyey ilaa uu markii dambe halkan soo gaadhsiiyey oo wuxuu uhi fasum sawma daawuuda nabiyillaahi sala allahu calayhi wasalam fa innahu kaana acbad annaas dad oo dhanka ugu cibaado badan buu ahaa daawuuda dalaydi dalquwa fi lcibaada ayaaba laguma fasiray bal markaa nin dad oo dhanka ugu cibaado badan buu ahaa dee bal marka waqtigiisiyo taas iyo qaala wuxuu uhi qultu waxaan ihi yaa nabiyallaahi wamaa sawmu daawuuda daawuud soomkiisu muxuu ahaa seebuu ahaayo intuu soomi jiray qaala kaana yasuumu yowman wa yuftiru yowman maalin buu soomi jiray maalinna uu afuri jiray waa taas isagoo dee waxa weeyaan aan nebi ah meligna ahaa ayay taas bay ahayd dee salaadiisna way noo dambaysaa qaala wuxuu yihi taasi waa xaggii soomka oo ujeeddadu intaa ha dhaafinin weeye intaa ha dhaafinin kol haddaad intii ka yarayd ku qanci weyday intaa ha dhaafin intaa ha ka badinin waqra aqri alqur'aana fii kulli shahrin macnaa bil kastaba aqri oo dee inta in ka yari kolley weliba ruuxii qur'aan yaqaanay inuu bil dhan dee bil wax ka badan khatmadiisu ay noqotaa nooc tafriid weeye ee bishii mar qur'aanka dhammee khatmadaadu bishii ha noqoto aqri qur'aanku waa dhammee bishiiba mar qaala wuxuu yihi qultu waxaan ihi yaa nabiyallaahi innii udiiqu afdala min dalik intaa in ka badan baan wax ka fadli badan baan karayaa qaala wuxuu uhi faqrahu fii kulli cishriina haddaba labaatankii cishoba mar aqri macnaa mar dhammee weeyo khatinmo labaatan cisho kuba dhammee qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi yaa nabiyallaahi oo maalintii oo jusiya bar inuu aqriyo ay noqon inii udiiqu waxaan karayaa afdala min dalika intaa wax ka fadli badan qaala faqra'hu fii kulli cashrin tobankii cishoba mar dhammeeyo waa saddex juz inuu maalintiiba aqriyo mar dhammee qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi yaa nabiyallaahi innii udiiqu afdala min dalik intaa in ka badan wax ka fadli badan baan karayaa qaala wuxuu ihi faqra'hu fii kulli sabcin toddobadii cishoba mar qur'aankii dhammee walaa tasid calaa daalika intaa ha ka siyaadin oo toddoba wax cisho wax ka yar qur'aankii ha ku dhammayn wuu sii cileeyey rasuulkii ilaahay fa inna lisawjika haweenaydaada calayka xaqan walisawrika calayka xaqan walijasadika calayka xaqan jasadkaagana xaq baa uguba sugnaaday qaala cabdullaahi bnu camrin wuxuu ihi fashadadtu waan adkeeyo naftaydiiyo xagga ziyaado dalabkeed iyo taasoo kale dee fashudida calaya dee isagiina intii hore yarayd waa kan isagii ku qanci waayey marka naftaydii ku adkeeyo ana laygu adkeeyo waa dee intan kale ee markii hore mudaalaba naqsi baaba hayd inuu nuqsaamiyu yareeyo dee waa loo siyaadiyey isagiina intiina wuxuu diidaya rasuulka ilaahi waxay isku ogaayeen inuu bedelo ama uu ka tago markii dambe ku adkaatayba qaala wuxuu ihi waqaala lii wuxuu igu yidhi annabiyu sala allahu calayhi wasalam innaka adigu laa tadri ma garanaysid lacallaka waxaa laga yaabaa yaduuru inuu dheeraado bika cumrun kolley tarajugna xaggii rasuulkii ilaahay de waa shay xaqiiqa un waa aclaamtii nubuwaday ka mid tahay waa weynaaday waa kan saynu soo maray lahaa lamaan aqbalo saddexdii cishee rasuulka ilaahay ruksadiisa ahaa waxaa laga yaabaaba cumrigaagu inuu dheeraado umuurahani kugu cuslaadaan qaala wuxuu ihi cabdullaahi bnu camrin fasirtu waxaan ahaaday oon gaadhay ila ladii kii qaala lii annabiyu sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay kii ugu yidhi oo ahaa lacallaka yadulu bika cumrun ayaan adigu dee xaggiisii ahaaday u noqdo ama aan ahaaday oo gaadhaybo falamaa kabirtu markaan weynaaday kabira sabiyu yakbaru kibaran waa dee weynidii taas oo kale haddii kabura la idhaha faculo baabkeed lagaba bineeyo iyada taasi waa macnaa cadumay noqonoo xaggan jismiga ama dakhmiga iyo jusada iyo taasay noqonaysaa kabura bimacnaa caduma kabirana waa taasa kabira sabiya waa weynidii imaka waa da-dii falamaa kabirtu wadidtu waxaan ku tamaniyey أني أنuu kuntu inaan ahaado qabiltu mid aqbalay ruksata nebiy llaahi salى الlahu عalيه wasalam dee markuu maalinna in sooma maalinna u furo isagoo oday ah toddoba dhidii cishaa mar qur'aankii uu dhammeeyo kollay hiqal iyo culays weyn baa ugaba yimi bal mar taas baa waxaa kuba keentay sida xadiidka duruqdiisa qaarkood deeba kuba sugnaaday inuu markii dambe si u yar xoogaysto kolkol buu dee ayaamo ayuu soomka israacin jiray inuu iska daayo afurka markuu israaciyo haddana intii intuu dabdisto si aanu dee intii tiradii ayuu haddana ayaama israacin jiray markuu ayaamu yardayn jiray bal si u xoogaysto taas bay ahayd haddaba in taasuu yidhi maan aqbalo bal laba dariiqa ama dariiqa inoo dambeeyaan ku daraynaa si aan xadiidka intiisa hore ugu noqono kuwa kalena waa duruqdiisina laakiin waxyaala aan ugu yar joogsano وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna روح بن عباadة qال xadثna حuseين المعلم حuseين بن ذكوان hore inuu soo maray عن يحيى بن أbي kaثيir بhda الإسناaد waa إسناadkan وزاad فيhi wuxuu siyaadiyey isنaadku de waa yaحyى أbu سلم uu kaba warinaya abu سلمna cبdاللahi بن cمr وزاad فيhi baعda qowlihi wuxuu yaحyى halkan waa xuseين بن المعلم عan yaحyى wuxuu ziyaadiyey baعda qowlihi min kuli شhهر ثaلاثaةa أياam faina laka bikuli xasanatin waxaa kuu sugnaaday xasano kastaba cashra amhaaliha waa toban xasano laba midaad ku helaysaa maalintii toban cishay ajri kuu noqon fadalika dahru kullu markaa kaasna waa soomkii dahrigoo dhan ayuu kuba noqonaya wa qaala fi lxadiidi waxaana riwaayadan dambe xusein kuba sugnayd oo xadiidka uu kuba yidhi qultu waxaan idhi wamaa sawmu nabiy llaahi daa-uuda qaala nisfu dahri waa sanada barhkeed buu soomi jiray walam yadkur fi lxadiidi oo markaas nisfu daariode waa taan soo marayna siduu u soomi jiray maa inuu lix bilood intuu soomo lix biloodna uu afuri jiraye maalinna waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray taas baa nisfa dahri ah walam yadkur manaan u sheegin xusein almucalim riwaayadiisan can yaxya fi lxadiidi xadiidkan kumuu soo darin min qira'ati lqur'aani shayan qur'aanka aqrintiisa waxba kama sheegin walam yaqul manaanu odhan isagu lafdigiisa waina lizawrika calayka xaqan walaakin qaala wuxuu ihi waina liwaladika calayka xaqan caruurtaaduna ee xagga leega infaaqood iyo kasabkood iyo tarbiyeyntood iyo waxaas xaq bay kugu leeyihiin taas buu idhi waa alfaadaha isla dheeraayo riwaayadan imaka tii hore cikramatu bnu camar baa lahaa ee can yaxya ee imaka waa riwaayadan xusein almucalim baa adigu waxna la dheerayd waxna kana dhinaydee laakiin dee kolley sababtana waa taan soo sheegnay riwaayad kalena waa inoo dambeeyaan bal xadiidku waa inoo socon doonaa haddii aan la idhaahe kolley laakiin si guud xadiidka waxaa inooguba suganuun rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhimrintii iyo u dabcintii iyo u fudaydintii ummaddiisa wuxuu fudaydinayey naxariistii uu naxariisanayey ee uu ku hanuuninayay siay maslaxadoodu kuba sugan tahay ku boorinaye waxay karayaan inay had iyo goor laba yimaadaan maca ikhtilaafi duruuf iyo nahyintii uu kaba nahiyayey inay wax ku xeel dheeraadaan oy cibaadaadkii badsadaan oy hadhow ay kaba dhacdo ay kaba timaado malal iyo inay kaba daalaan in allaha laa yamallu xataa tamallu waa ti aynu soo maray in waxaa dee calaykum min alacmaali maa tudiiquuna waa ti aynu soo maray waa umuurahan baa riwaayaadka kolley si guud inooguba sugan waanay inoo dambaysaaba xadbaabka in isagoo rasuulkii ilaahay ku odhanaya xagga dee dawaamku in la uud markaa dee cibaadadii in la daa'imo ay tahay kol haddii ay tahay in la daa'imana wax marka horeba aad fii dee axwaashaada dhammaanteed markaad weynaato hawl kale kula soo darsaan iyo duruuf kaleba ayo duruufta markaad ku sugan tahay inaad kuba sugnaato aad ilaalin karto ood la iman karta inaad marka horeba kaba dhigato raatib hebel oo kale ha noqonin qiyaamuleil buu laba iman jiro oo markii dambena uu kaba tegay taas oo kale bal umuurahaasi waa inooguma sugayin horta taasoo waa si guud waxyaalaha kale dee marka leega rasuulka ilaahay uu tilmaamay xagga qur-aanka aqrintiisa iyo xagga soomka iyo fadliga iyo soomka daa-uud iyo umuurahaasna waa umuuro waadixa oon u baahnayn baku joogsi iyo taas meesha waxaa jirta rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka la eego soomkii nebi daawuud wuxuu yihi soom ka fadli badani ma jiro marka waxaa meesha halkan yimaado oo dee culimmaduna ay kaba hadlaan kolley sowmu dahr ruuxa dee doona inuu soomo dahrigii oo dhan camal ziyaaduu la imanaya kii maalinna in la soomo maalinna la afuro kaba badan buu la imanayaa dee kolley camalkuna sidaynu la ognahay camalka uu ruuxu la yimi ilaahay daraaddii uu la yimi ajrigiisii waa wataa haddana waa ka halkan rasuulkii ilaahay taa diiday alfaadana waaba inoo soo socotaa diidmaa oo laysu diidaya taas bal maxaa xukumkiisu yahay sheekhu halkan nawowi raximah llahu tacaala waxoogaa buu soo naqlin ahla daahir buu ka soo noqonayay inay diideen ay leeyihin soomu dahri wax jidaysan maaha wax mamnuuca ma xaaraan buu noqonaya axaadiian aan hayno ayaa dee xujadoodu ay tahay laakiin jamaahiir alculamaa bal iyada ma jirto lama odhan karo rasuulka ilaahay baa yidhi laa afdala min dalik sawmu dahri baa hadduu ruuxu aanu karayoona wax dhibi ugaba imanoo xuquuqna aanay ku dhaafin ka fadli badan sawmu yowmin wa iftaaru yowmin waayo rasuulka ilahi wuxuu leeyay intaa wax ka fadli badani maba jirto laakiin sida kale dee waxii looma diidaye kol haddaanu maalmihii laysu diidaye soomin markaasi sawmu dahri waa jaa-is bay horta jamaahiir alculamaa yidhahan bal madhabka shaafici haddaan usoo dhaadhacno uu isagu dhiganayo hadduu bal ruuxu soomkii istabageliyo labadii ciidoodii ayaamu tashriiqii uu afuro oo aan wax dararo isaga ka soo gaadhayo waa tirjamada intii uu nawowi dhigtay aanu jirin xaq uu ku dayacayaana aanu jirin iyada markaa waxaabay leeyihin waa jaa-is bal waa mustaxab laakiin haddii dee uu xaq kuba dayacayo ama dhibi isaga ka soo gaadhaysa iyo mashaqo markaasay karaaha kaba cabirayaan bal markaa laakiin waxa weeyaan kolley axaadiisan aan hayn iyo kuwa inoo dambeeya waxay adigu kuba cad yihiin inaan dee sawmu dahri kolley bal yaynan odhanin see daahiriya leedahay waa xaaraanbe laakiin kolley wax toosan inaanay ahayn rasuulka ilaahay taas baa axaadiidiisii laa sooma man saama alabadna waynoo tim aynoo soo socotaa marka bal xadiid aynu soo marno camr bnu salaam ama xamsat bnu camr alaslami oo rasuulka ilaahay ku yihi soom baan istabageliyaa ee ma soomi karaa kolley soomkii faradku weydiinaya uu yihi rasuulku haddaad doonto soom halkii soomkii safarkan kuba soo maray oo halkan culimmadu sardiga ay u daliishadeen inuu bannaan yahay dee sardigu waa tii aynu soo maray markaa rasuulka ilaahay kolkol inuu soom istabagelin jiray isagoo maalinta bishii wax kaba afurayo sardigu sariix kuma aha in macnuu uu yahay sanadii oo dhan baan wada soomayaa ee soom ramadaanna waa lagaba hadlayay isagoo ayaamo dhan israaciyey waxna bishii kaba afuray ayaaba dee la odhanayaa sarada sawm oo bal markaa kolley taasna dee ma aha jawaab ama xujo halkan dee adag ma noqonayso ee bal alfaadna way noo dambeeyaane bal waxaan leenahay bacda salafna sardigaa way ka soo naqliyeen saxaabadii ay kaga midiniye taas oo kale muhimku laakiin axaadiidtii iyo dee nusuustii tay keenayso soom ka fadli badan iftaaru yowmin iyo wa sawmu yowmin ma jirto bal waxaan leenahay kaa rasuulka ilaahay laa saama man saama alabad buu yidhi oo dee wax toosanba maaha xataa dararyaan u jirinba wax toosan ma noqonayso inuu ruuxu isugu bixiyo soom intaa dee kaba badan in isugu bixiyo wax toosan ma noqonayso taasi iyadu waa mid xaggan xagga qur-aankana rasuulka ilaahay xadiidkan wuxuu ku yidhi walaa tasid calaa dalika toddobaha kaba badan daahirku markaa waxa ay tahay inaan toddoba wax ka yar qur-aankii laguba khatimahayn laakiin yaanu saxiixa muslim inoogu sugnaanin bukhaarina yaanay kuma sugnaanin laakiin xadiidku duruq uu leeyahay oo kale ayaa waxaa timid dee muraajacaadkii qaarkood rasuulka ilaahay inuu usoo gaadhay meeshan cisho ku dhammee haddana saddex markuu yidhi maye ii kordhi saddexu kuba dhammee dee markaa laakiin in ka yar ha kuba khatimin waxaana xadiid cabdillaahi bnu camrin isagoo ah weliba isaga saxaabigani warinayo taas oo kale ayaa waxaa kuba yimi lam lam dee lam yafqah man man dee qara'a alqur'aana fii aqala min halaath macnaa ma fahmin oo dee tadabburkii loo baahna ee tii lamaba iman saddex isho wax ka yar ruuxii kuba aqriyey bal xadiid ibnu mascuudna taas baa kuba yimi toddoba walow xadiidkan ay kuba sugan tahay ruuxu hadduu quwadaa leeyahay wax dee bal maalan xuquuqa ku dhaafaya aanu jirin oo intaa ka yareeyo ilaa saddex isho soo gaadho bal iyadna axaadiis baa tilmaamaysa inay bannaan tahay ama taas laakiin intaa ka yar xadiidkaasi wuxuu ku yimi ruuxaasi inaanu fahmin ama lam yafqah bal dee nahyi kaleo xadiid ibnu mascuudna waa kuba yimi oo ee markaa ma habboona ruuxu inuu saddex isho wax ka yar qur-aankii ku dhammeeyo ee laakiin saddex isho waa soo gaadhi karaa ruuxii dee bal isagu karaya imaam nawina raximah llahu tacaala halkan salafkii ummadda bal caadaadkoodii xagga qur-aanka aqrintiisa iyadoo dee axwaashoodii kala duwanayd untaasi ay tahay ayuu iyo de markaa la eego xaggii kolba fahamkooda iyo tadabburkooda siduu u kala duwanaa ayuu halkan soo naqlinaya wuxuu leeyahay barhkood bishiiba mar bay dhammayn jireen barh baa labaatankii cisho mar dhammayn jiray barh baa tobankii cisho mar dhammayn jiray barhkood ama intooda badaniba toddobaad bay kuba dhammayn jireen in badan oo ka midii saddex cishoay ku dhammayn jireen wuxuu soo naqlinayaa kuwo badan oo habeen iyo maalin haddaba markaa u aha marmar ee de caadi iyo da-bi bay u ahayd habeen iyo maalin kuba dhammayn jiray kuwa habeen kastaba oo habeenkii maalin afar iyo labaatankii saacadood mar dhammayn jiray kuwa habeenkiiba mar dhammayn jiray barhkood habeenkii iyo maalintii bay saddex khadmo gaadhsiiyeen buu yihi barhkood waa kuwii ugu badnaayee warkeeda la helay nin ibnulkatib la odhanayo suufiya ayuu ahaa waa ninka warkooda culimmadu ay heleen sideed khatmoode mooyisay ku dhacaysay ee way soo naqliyeen marka halkan buu yidhaahaa waxaan umuurahaasoo dhan iyadoo ciddii samayn jirtayna aan magacaabayo iyo ciddii soo naqlisay waxaan ku caddeeyey kitaaba aadaabi alqura kitaab aadaab alquraagaa idinku sugan waa kitaabkiisan madbuuc ee mashhuurka atibyan fi aadaabi xamalat lqur'aan kaas buu ujeedadu halkaas baan ku basiya dee waqti mala qabla cishriin sana ama mundu cishriin sana kolba masjidkan kuma dhameeyey walaa ayaamahan isleenahay baa daraasadiisa waa subaxdii u bilaabmi doono bal markaa laakiin waxaan leenahay sheekhu markaa hadal buu khulaaseeyey laa tazidan wuxuu ka dhigayaan ay ku fasireen qolooyinka dee intaa in ka yar ku aqriyay inay baab dhishaa tahay ruuxa saroon iyo xadigu kuma sugan yahay uun loo tilmaamaye inaanay ahayn taxriim la xarimayo waa si ay dadka badan ee selafka ay kuma xambaareen marka wuxuu leeyahay uun sheekhu waxaa fiican ama qowlka mukhtaarku yahay in la badsado inta ay u suurtogelaysay inuu daa'imo ha eega mustaqbalkiisa maxaa hadhow uu daa'imi karaa bal intaa oo bal maalan laakiin wuxuu dee isaga intuu caado ka dhiganayaana ha noqoto intay danigiisa u qaalib tahay fii xaali nashaadi iyo fii cadami nashaadiiba inuu ilaalin karo taasba way noqoto waa marka wuxuu leeyahy weliba wadaaif caamo aanu lahayn ee hadduu wadaaif caama ama khaasa leeyahayoo hadduu qur-aankii in badan aqriyo wadaaiftiisaasi ay cadilmayso oo bal maalan wilaaya buu leeyahay dadku wax u dhigayaa buu leeyahay waa tacliim oo dee dadku waxbaraya oo kale iyada marka caynkaasa inta uu raatib ka dhiganaya ama wadiifo siduu kaba cabiray ha noqoto qadar ay u suurtogelayso inuu ilaaliyo isagoon wadiifadiisii hoos aanay khalal ku iman wadiifadiisii nuqsaani aanay kaba iman oo ujeedadu wixii kale xilee saarnaa iyadoon halkaa khalal ka soo gaadhin iyo dhiman inuu la iman karo markaa salafkiina ee taasay ku xambaarantay inaanay wadaaiftoodii kale aanay dhimayn bal adigu kitaabkiisaas oo kale ibnu kathiir kitaabkiisan uu kuba sharxo bukhaari un kale kitaabu fadaa'il qur'aan kolley tafsiirka tafsiirkiisana xagga dambe ay inta badan ka raaciyeen mujaladka afraad bay la raaciyeen waxa kale maahaye wuxuu sharaxu yahay sharaxu yahay fadaa'il qur'aan oo bukhaariya isaguna dee umuuro waa soo arooriyaaye laakiin bal waxaan leenahay kolley sidan dee maro rooba soo sheegnay salafkii ummadda iyo dee ay culimadiiba kolley qudwo way yihiin maxal way yihiin waa qud way yihiin laakiin dee marka nas meeshii jiro nas jiro xujadu fulaan iyo fulaan ma noqonaysee naskii bay noqonaysaa xadiidka aan sheegayna ama labada xadiidna waxaa ku sugnaa saddex isha wax ka badan qur-aankii saddex isha wax ka badan yaa lagu aqrino bal tani waa salafkii ummadda ee waanay jiraan bacda saxaaba cuhmaan ibnu cafaan baa lasoo naqliyaa inuu ragcad keliya qur-aanka ku dhameeyey habeen waa ragcad keliyaba taas kolley tibyan iyo keyrkiiba way kuma sugan tahay in qurdubina wuxuu leeyahy kitaab yaro isna adkaar fii afdal aladkaar la yidhaaho afartan baab oo wada qur-aanka una uu ku wada ururiyo isaguna kitaab dee taasaba madbucaysan buu leeyahy umuurahana culimmadu way soo naqliyeen dee waxna wax la ogyahay laakiin muhimku waxa weeye ee wixii bal imanka halkan nas kuba yimi ee nas sariixi uu kuba yimi kollay dee qowl fulaan wa fulaan loogama tegaye ee ruuxu saddex cisho wax ka yar inuu ku aqriya wax roon ma aha rasuulka ilaahayna sidaasuu yihi dee qur-aankii ma fahmin man akhata man qara'a alqur'aana fi aqala min halaath intaasaan bal odhanaynaa tanna waxaan ku xambaaraynaa dee waa iyaga iyo dee camalkoodi iyo nashaadkoodii laakiin waxaan leenahay dee xukumkii guud taas buu noqonayaa bal waa umuurihii imakaan halkan aan yar odhan lahayn wax kale maaha inta kale xadiidku wuu inoo socda xadaثna اqاsim بن زkrya qal xadaثna cubayd الlahi بn muسى can shaybana shaybaan ibn cabdالرaحman naxو can yaحya wa ina ibn abi kahiirkun can mxamed ibn cabdالرaحman mawlى bani zuhrata isagana horeynu usoo maray mxamed ibn cabdالرaحman ibn thawban alcaamiri ama mawlى bani zuhra can abi salamata qaala qaala wuxuu yihi waa yaxya odhanaya wa axsibunii waxaan isu malaynayaa oon u malaynayaa maan isu malayn qad samictuhu xadiidka inaan maqlay ana anigu min abi salamata bal meesha shaki baa galay xadiidkii horta waa sido waa kanoo moxamed ibnu cabdiraxmaan baa yaxya iyo abu salama u dhexeeya waana tii imakaan kaba soo baxnay abu salame inay u yimaadeen uu toos ugaba wariyey malaa dee suurooyinka qaarkood baa shaki mar dambe kuba yimi laakiin waxaan leenahay waa sidadna waaba tanoo way jiraan waan u malaynaya adana waa taa riwaayaadkii hore inoogu sariixaayo macnaa abu salama waa ka wariyey muwaasida la-aan waa sida biwaasidati moxamed ibni cabdiraxmaanna uu kaba wariyey intaa can cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam iqra' ilqur'aana fi kuli shahrin qaala qultu inii ajidu quwatan qaala faqra'hu fii cishriina leylatan qaala cabdullaahi baa yidhi qultu inii ajidu quwatan waa quwo iyo quwan eliya intaa in ka badan baan qur-aankii ku dhammayn karaa dee intaa in ka yar qaala faqra'hu fii sabcin walaa tazid calaa dalik bal toddoba ku aqriyo laakiin inta ha ka ziyaadinoo intaa in ka yar ha ku dhammaynba weeye وxadثnي أحmed بن يوسف الأزدي qاaل xadثna cمر بن أbي سلمةa cمر بن أbي سلمةa التنisi waa nin qolan dabaqadii tobnaada ama dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa imaam axmed iyo dabaqadiisii weeye waana ninkaa dee reer shaamba ahaa tanis waa asalka waa masr ama reer masr dee taas kitaabkeenana xadiidkanun baabu kuba leeyahay xadiid kale kuma lahaa camr bn abi salamata tanisi can ilawsaaciyi qira'atan awsaaci waa ku dul aqriyay qaala xadaثnii yaxya bn abi kahiiri can ibn اlxakm bn thawbana qaala xadaثanii abu salmة bn cabdالraحmaan bal aduu kolla waa siduu kaga warinaya kolla taas ibn اlxakm bn cumar ibn اlxakm bn thawban baa la yidhaahaa waana nin taabiciya xadiidkiisuna waa kan oo keliya صaxiixa muslim kanunbu isna kuba leeyahay xadaثanii abu salmة bn cabdالraحmaan can cabdillahi bn camr magaciisu waa cumar baan yihi cumar ibn اlxakm bn thawban baa la yidhaha xadaثnii abu salmة bn cabdالraحmaan can cabdillahi bn camr bn caas radي allahu canهuma qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam yaa cabdallaahi magaciisii wey laa takun ha noqoni bimil fulani waa nin dee bal markaa malaa loo magacaabay innaga laynoonoo soo naqlin waa suurtagal satri ahaanba hebel oo kale ha noqon muxuu isagoo kale ha noqonin kaana wuxua yaquumu leyla habeenka nin salaad u kaco tahajuda fataraka qiyaamo leyli habeenka qiyaamkiisii buu ka tegay bal adiguna waa adigan tahajudka badan leh taasoo kale yaanay kaa dhicin waxan aad naftaadii dee caado ugaba dhigtay ama raatib aad ugaba dhigtay daa'im oo taa laasim si ajrigu kugu socdo dee waana sidaasna maxay keenaysaa ee inay ruuxuu weynaan karaayo howlo kale iyo duruuf kale aad la soo dersi kartee inaanu isku badin oo qadar uu noqdo uu laba yimaado wadiifadiisii ka dhigto ee marka uu weynaado markay howlo kale uu yeesho duruuf kale ay la soo deristo uu daa'imi karo taas oo saddex isho dee bishii lagaba soomo oo kale bal ama bishiio mar qur-aankii la dhammeeyo labaatankii cisho haddii kale bal ninkii karaya dee toddobaadkii waa umuurahaas dee uu ruuxu daa'imi karayo haddii dee wax weyntaa ee hebel oo kale ha noqonin kaana yaquumu leyla mara waa nooc dee in wixii aada raatib kaba dhigatay wadiifo kaba dhigatay ama khayrka ahaa in dee aad ka tagtaa wax haboon maaho dee waxa ugu yare kaba yimaadaa ajrigiibaa kaa go-aya waa taa aynu soo maray fa ina allaha laa yamallu xataa tamallu bal maalan ajrigii baaba kaaba go-aya haddaba taasoo kale ha yeelin kollayna sida daahirka ninkan cudurdaar la-aan buu ugaba tegay hadduu macduur yahay ho uu cudurdaar leeyahay dee tanna lamaba yidhaaheen ajriguna wuu socon lahaayo xadiidka saxiixa bukhaari kuba sugnaa abuu muusa alashcari xadiidkii ah wuxuu ahaa idaa marida alcabdu aw saafara kutiba lahu maa kaana yacmalu saxiixan muqiiman addoonku hadduu xanuunsado ama uu safro wixii markuu negaa ama caafimaadka qabay ee camale uu samayn jiray waa loo qoraa hadduu markaa cudurdaar ay tahay dee ajrigaba waa u socon lahaya laakiin waa arrin cudurdaarlaan buu uga tegay taasoo kale ha noqon وxadaثnي mحamed بن raafici qaala xadaثna cabdالرaزaaq qaala akhbarana بn jurayji qaala samictu caضاءa caضا بn abi رabax weeye ibnu jurayjna de waa dadkii ugu badnaa marka la eego cilmigiisii dhaxlay ayuu ahaa ilaa sideed iyo toban sanadoodiyaba uu la joogayba yazcumu haddaba isagoo sheeganaya zacmiga halkan waxaan la hubin maayaba waa inin kitaabka hore ugu soo aragnayo macnaa waxa weeyaan waa isagoo leh ayaan maqlay ana abalcabaasi abalcabaas baa akhbarahu abalcabaas ashaacir magaciisu waa inoo dambeeya kitaabku inooguba iman doonaa muslim baaba sheegi doona abalcabaas ninkaa la yidhaaho ayaa akhbarahu warramay kolley axaadiidiisu kitaabka kuma badnaa xadiidkan iyo laba dambe weeye annahu samica cabdullahi bni camr bn alcaas bal markii hore eeg waxaan soo aragnay abu salamata bnu cabdiraxmaan iyo dee saciid ibnu musayib baan soo haynay imaka waxaa soo kordhay abalcabaas abulcabaas shaacir ama saib ibnu faruuq baa imaka inoo soo kordhay kuwo kalena way inoo dambeeyaan haddaba isagaa muxuu ka waramay maqlay cabdullahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma yaquulu balaga nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waxaa gaadhay annii asuumu inaan soomayo asrudu aan isdabagelinayo soomkii oon tae isku daba taxayo ama aan isdabagelinayaba wa usalli leyla habeenkii oo dhanna aan tukanayo fa imaa arsala ilaya wa imaa laqiitu waa labada mid bay ahayd inuu ii soo diray cid iyo inaan anigu laba kulmay laakiin waa taan leenahay suu xaafid yidhaaho waa shakigu waa ruwaadii dambe walow daahirka cibaarada ay tahy si wuxuu isagul waana inoo dambaysaa waxyaalo kale in uba yimi baa inoo iman doonta faqaala alam ukhbar anaka tasuumu walaa tuftir watusallii leyla saamiyaan lay igu warramin falaa tafcal dee wuu sheegayna inuu saa sameeyo sayn soo marray falaa tafcal faina licaynika xadan ishaada nasiib baa u sugnaaday xaqna riwaayaadka qaarkood waata laga cabiray oo dee ishaadii ee iyadiibaa raaxo inaiyo qasdigeediyo inaad inaad dhowrto taasi way kaba imanoo deedna habeenkii oo dhanna soo jeedaya soo jeed maalintii oo dhanna dee soomaya ishiisi marka dambe say noo soo socota indhihii baaba gurhaya fa ina licaynika xadan walinafsika naftaadana xadan dheef baa u sugnaatay oo xaggii de ay leeyihiin iyagiiba xuquuq bay leeyihiin weyay kugu leeyihiin waliahlika xadan fasum waaftir wasal wanam wasum min kuli casharati ayaamin yowman horaynu usoo marray waa dee saddexdii cisho waa tii ugu yarayd weeye tobankii cisho maalin ka soom walaka ajru tiscatin markaa markaad maalintii soonto sagaalkii kalena ajrigoodii waad leedahay nin tobankii wada soomaa tahay qaala inii ajidunii aqwa min dalika waxaan iselayaa intaa mid ka xoog badan ama wax dee taa ka xoog badan inaan intaa in ka badan aan karayo ya nebiy allah qaala fasum siyaama daawuuda dee waana tii aynu soo marray intaa inkaya horta kuwa kale inuu usii tilmaamay ee waa ugu dambayn fasum siyaama daawuuda calayhi salaam qaala wakayfa kaana daawuudu yasuumu nebi daawuud seebuu u soomi jiray ya nebiy allahi qaala kaana yasuumu yowman wayuftiru yowman walaa yufuru idaa laaqa kaana waxaa yasuumu yowman maalin mid sooma wayuftiru yowman maalinna waa afuri jireen walaa yafiru mucararin idaa laaqa marka ay dee jihaad uu ku jiray cadow kulmaan ma carari jirin ma baqan jirin qaala wuxuu ihi cabdullaahi bnu camrin man lii ay man yatakafalu liyaa ii kafaalo qaadanayo bihadihi khasladan yaa nebiy allah inaanan dee bal cararin markaa jihaad iyo waxyaalaha ay tahay yaa ii kafaalo qaata allayaa seen u helaa weeyaan oo khasladaasoo kale aan uguba sifoobaan qaala cadaamu baa wuxuu yihi falaa adri ma garanayo kayfa dakara siyaama alabadi siyaam alabad siduu sheego ujeedadu bal in waa xafidsan yahay oo xadiidkii uu soo xafiday laa saama man saama alabad iyo dee ku-celcelinteedii uu soo xafidaye laakiin bal su-aashu waa tan kuwaa hore rasuulka ilaahay inuu weydiiyey iyo umuura dhacday si bal ay su-aasha tani u dhacday iyo sooqaadkii lasoo qaaday siyaamu dahri tii buu leeyahay anigu ma xafidsani ee laakiin waa intii xadiidkee matiga rasuulka ilaahay qowlkiisii ahaa ayuu bal matalan xafiday oo muxuu yidhi markaa faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam laa saama man saama alabada ma soomin ruuxii isagu abad iyo dahrigo dhan soomay laa saama man saama alabada laa saama ruuxaasi ruux soomay maaha waayo waxaan toosnayn buu ku dhacay sharcigii dee waa kan oo dee in intaa la dhaafiya maaha soomkii ugu fadlaanban ninka markaas zamankii iyo dahrigoo dhan soomay ma soomin bal dee kolley inta badan ee ahlucilmiga ka mid aynu idhi waaba intoodii badnayd ee iyagu ku tegey marka aan ruuxa dhibna aanay ugaba imanayn xaq uu dhaafinayaana aanu jirin soomkaasi in sawmu dahri ayaamihii dee soomku xaaraamtaana uu afuro sawmu dahri inuu mashruuciya ama shay mubaaxa yahay calaaqa mustaxab baa yidhaaheen wuxuu leeyahay laa saama man saama alabada waaba in tan dee jawaabay lahaayeen oo mida ay kaba mid tahay abadka ruuxa wada soomay waa ruuxaan maalinna afurin barhkood baa saa salafkii kuma fasiray maalinna aan afurin oo ciiddii aan afurin oo dee tashriiqa aan afurinoo bal matalan caaishay kaba soo naqliyaan jawaab saasana marka ruuxa caynkaasa ee dhammaan wada soomay dee wax xaaraama aya ama aan soomkood banaanayn buu soomao kaas baabay noqonaysaayo ruuxaasi ruux soomay ma aha sababtuu ayaamo aan soomkooduba ansaxayn baa soomkii kuma jiraan bal markaa waxaa kaloo adigu ay barhkood iyagu ay yidhaaheen halkan wuxuu ku xambaaran yahay cabdullaahi bnu camrin bay leeyihinna waa sida xaaladiisu markii dambe noqotee ruuxay darar ka soo gaadhayo ama xaq uu dee markaa lagu lahaa uu meeshii ku suulayo ama uu kuba tegayo bal taas bay idhaaheen qowl saddexaad macnuu laa saama anahu laa yajidu min mashaqati maa yajidu dee caaday u noqoto khabar bay kaba dhigeen oo ruuxaasi muu soomin abad soomayo ee ruuxaasi uu qabatimay caaday isaga noqotay oo bal dee sidii kaleba way uga fudud oo kole daanu mashaqaylayn ruux soomayba maaha laakiin bal waxaan leenahay haddii dee duco laga dhigana oo arrintu habaar oo kale ay tahay allow aanu soomin ruuxaasi makansanba dee isagu soomka dahrigii oo dhan doonay inuu soomo iyo hadday warramid ay tahay suu ibnulcarabi yidhaaho rasuulka ilaahay kaba warramaya ruuxaasi ruux soomayba inaanu ahayn labaduba kolley waxay keenaysaa karaahadeed bay keenaysaa oo de waxa weeyaan karaahadeed iyo inaanu toosnayn laa saama man saama alabad waa nooc nahyi taa ka dheero weeye waxaad soomtaan intaa ku gaabso sawmu daa-uud oo kale ku gaabso laakiin ruuxii abad iyo dahriga o dhan yidhi waan soomaya kaasi ma soominba وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثna محمد بن بكر qال أخبرna بن jurayج بhda الإسناaد وqاaل إنa abاcabاaس الشhaacر أخبrه ninkan shaacir buu ahaa laakiinse bukhaari ba dhacday xadiidkiisa markuu warinayay walow dee bukhaari aanay taasi ka dhicina raawigii isaga ka warinayay ayaa waxaa ka dhacay wa kaana laa yutahamu fii diini jeedadu had iyo goor nin hadduu gabayaa yahay kol cid aan cay mudan oo iskaba caayo uu gabaygiisi ku caayo dad aan ammaan mudan uu ammaano mubaalaqaad uu la yimaado waxyaalahaasaa dhici karta inay ka dhacdo dee ta wuxuu leeahaa raawigii isaga kasii warinayay dee taasoo kale maaho shaacirnimadani ma aha inay dee waxyaalaha shucarada laga filo inay isaga kaba dhacayso nin mutahama ma ahayn hadalka laakiin muslim muxuu yihi qaala muslimun waaba kan abulcabaas asaaib ibnu faruq waa nin taabicio asaaib ibnu faruq la yidhaha muslim baa maanta leh min ahli makata waana reer maka hiqatun cadl waana nin hiqa isagaa tawhiiqinaya oo cadaal ay u sugnaatay oo bal markaa dee shaacirnimadani yaan shucaradii kale iyo taas loo qaadanin sida xaaladooda nin dhalan u ahaay وxadثna cbaydاللh بن mعaali qال xadثna abي qال xadثna شhucbaة عan xabيbi وxabيb بn abi hاaبت أنhu samica abاlcabaasi samica cabdاللh بn cmr رadي الله عnهma qال أنhu qاal qاla lii rasuul الlahi صlى الله عليه وsلم ya cabdاللh بn cmr inaka latsum الdهر وتquم الleyla adigu waxaad soomtaa dee waa dee markii warkiisii helay sanadii oo dhan dahrigii oo dhan habeenkii o dhanna waad soo waad soo jeedaa wainaka adigu idaa facalta daalika arrinkaa haddaad samayso oo dee habeenkii o dhanna waad soo jeedaysaa maba seexahaysid maalin dhanna waad soomantay hajamat lahu lcaynu macnaa kaarat wey ishuba way ku guri oo indhahaag iyo araggoodiibaa daciifi ama wabadii dhabeeli wanahikad waanay daciifi taasoo deetan nahika waa dacaafi hajamada macnaa kaarat laa sooma man saama abada ma soomin ninkii abad oo dhan soomay ee sawmu alaaata ayaamin min ashahri saddex ishoo bishii lagaba soomaa sawmu shahri kulli waa bishii oo dhan oo la wada soomay qurtufaydee intaa ku gaabso qurtufaydna yudiiqu akara min dalik qaala fasum sawma daa'uuda kaana yasuumu yowman wayftiru yowman walaa yufir idaa laaqaan bal matalan xaggay soomkii dahriga waa taa ay quyuudun ay u yeeleen intoodii badnayd ee ay leeyihiin waaba laga badin karaa bal waa mustaxab haddaanay dhibi ka iman ahayn habeenka qiyaamkiisa taa kalamay mid dhigin oo iyagu waxay guud ahaan kuba iyada taa karaahi guud ahaan kuma tagaan eeg san ay halkan ay bal quyuud uguba yeeleen ay waxyaale ku qaydqaydeen soomkii kaba dhinta badnaa lama imanoo kollaytay leeyihiin farqiga u dhaxeeyana ee ruuxu haddaanu habeenkii marna seexan kollay hurdu u baahanaya hadduu maalintii seexdana xuquuqdii kale ayaaba kaba dayacmaysa haddii dee iyadii seexanba waayana marka dambe darar baa kollay xaasila bay leeyihiin oo waa muxaqaq laakiin tan kale umuura haddii la eego dararkeedaan muxaqaq ahayne bal waxaan leedahay say tan bay yidhaaheen baan taana odhanaynaayo sawmu dahriina dee waa karaahun baan leenahay in qiyaamu leyl kullahuna iyadna karaahadaas buu noqonaya waxaan dee habo labadaba waxa weeyaan sum wa aftir wanam wa qum taas bal dee rasuulka ilaahay waa inoo dambaysaa qolooyinkii guryihiisa yime midkood yidhi anigu maalin oo dhan baan soomanaanaya midna yidhi habeen oo dhan baan soo jeedaya midna yidhi dee waxaas bal matalan maba guursanayo maxaa rasuulka ilaahay sheegay inuu seexdo oo uu kaco soomo oo uu afuro sunnihiisina ay ta u yihi faman raqiba can sunnati falaysa mini eeg taas buu kuba yidhi aniga sunnahaygu waa kaa qoladii buu ku yidhi waayo eeg midkood wuxu yidhi habeen oo dhan baan soo jeedaya midna sanadii oo dhan baan soomaya midna maba guursanayo wuxuu ka dhigay taas oo dhami inay sunnihiisii khilaafsantaho faman raqiba can sunnati falaysa mini buu kuba yidhi markaa bal waxaan leenahay waxba imaka quyuudda uma baahne laakiin taasun baan iska tacmiimsanayna وxadثna أbو كرayb qال xadثna بن بشhر عن مسcr qال xadثna xبيب بن أbي hاaبت بhda الإسناaد وqاaل ونفيhة النفس نفيhة macaayat wey way daalaysaa naftii baa daalayo waxaa nee dhow marka dambe ma karayso xadثna abوبكر بن أbي شhaybةa qال xadثna سفyاn بن عuyaنةa عن cمr وcمr بن dinar kani عن أbي العباس و أbي العباس الشhاaعر عن cبد الله بن cمر رضي الله عنهma qال qال lii رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم alam أkbr anaka taquumu leyla watasuumu nahaara qultu inii afcalu dalika waan sameeyaa rasuulka ilah ka qaala fainaka idaa facalta dalika haddaad saa samayso hajamat caynaaka macnaa haarad wey way guri oo waaba indhabeeriyo indhahaagii dee waa hay waay markii soo jeed iyo laysugu bixiyo cunto iyo wax la cabiyo wixii kalena jirhki waayo dee taasaa kugu iman wanafiyat nafsuka licaynika xaqun walinafsika xaqun waliahlika xaqun qum wanam wasum waaftir وxdثna abubكر بن أbي شhيبة وزهير بن حرب qال زهير xdثna سفyان بن عyynة عن cمر بن dيnاr عن cمر بن cوس mrkii waa markii hore uu inooguba sugnaa cمر بن cوس waay عن cبداللh بن cمr رضي الله عنهma qال qالa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إna أحب الصيام ilى اللhi صyام daؤd soomka ilahay ugu jecelya waa نبي daؤd soomki وأحب الصلاaة ilى اللhi صلاaة daؤd saلاad habeen la tukadana saلاata ugu jecelya waa saلاadii نبي daؤd waana taysay ahayd kaana yanaamu nisfa leyli habeenka barhkii buu seexanayay wayaquumu huluthahu eg waa marka hore dayna maalintii oo dhan buu hawshii diin ahaaneed iyo dunyo ahaaneedba waa ku jiraayo dee waa kaa ilaahay isaga isu raaciyey waxa weeyaan mulki iyo nubawaba ilaahay baa isugu daray marka maalintii oo dhan markaa uu hawshaas oo dhameeyo habeenka gelinkiisa hore oo dhan buu seexan jiray kaana yanaamu nisfa leyli wayaquumu huluthahu markuu habeenka niskii seexdo bal habeenku hadduu labiyo toban saacaod iyo lixda saacadood ee dhan ee hore uu hurdo ayuu kacaya waqtigaasoo thuluth waa afarta saacadood ee kuba xigtay intaas buu ayuu kacayuu salaaduuba kacayay wayanaamu sulus haddan dee wuu xoogaa waa soo jeed badan afar saacadood oo dhan oo ruuxuu soo jeeda waqtigii la hurday ay tahay si aataartii dambe saharka iyo soo jeedka dambe haddana ay ugaba tagto uu nasto ayuu habeenka lix meelood marka loo qaybiyana laba meelood suduskiibuu seexanayay markaa maxay ka dhigan tahay bal habeenkii labiyo toban haddaan u qaybino labiyo toban saacadood kaba dhigno niskeed waa lix saacadood waa hurdaye haddana habeenkii haddaan saddex meelood u qaybino afar saacadood baa thulutha afar saacadood buu salaad u kacayay habeenkii lix meelood haddaan u qaybino laba saacadood baa sudus u noqonaya labadaasna dib buu seexanaya markaa maxay noqotay lixdaa hore niskii ahayd afarta dambe thuluthkii ah labadii ugu dambeeyey oo uu seexdo suduskiia intaas baa habeenkii dee labiyo tobankii saacadood ay ku dhammaanayaan taasuu yeelayo ilaahayna subxaana watacaala sidaasuu caabudayo waa ka acbad albashar ma ahaa cibaadadiisu taasay u badnayd nafteedii naftiisiina iyo jirhkiisiina xadligii iyo wixii ay lahaayeen ay uga baahnaayeen ama hurdo ay ugaba baahnaayeen ama maalmahan uu afuraya ay ugaba baahan in cuntiya wax la cabiya ta tiina waa siinaya markaa taasi maxay keenaysay inaanu ka daciifin cibaadada badan hawlihiisii kalena aanu kaba daciifin taa hadduu kuba jirana dee ilaa uu kaba dhimanayo waa wuxuu daa'imi karayo وكان يصوم يوما ويفطر يوما وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم نصف الدهر يسوء صومين وكان صوم الرئ وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود كان يرقد شطر الليل habeenka barhkii buu seexanayay uma yaquumu waa kacayay oo waa dee huludkii uma yarqudu aakhirahu haddana intiisa dambuu seexanayay oo markaa maxay ahayd ina yaquumu iyo yarqudun buuo iyada intii inoomu sheegin qadarkiie yaquumu hulutha leyli bacda shadri muxuu kacayay waa habeenka huludkii niskiisa hore dabadeed markaa waa afar saacadood ee laba saacadood dambana waa ka seexanayay qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya sufyaan qultu licamri me ibnu jurayj baa odhanaya qultu licamri bni diinaar waxaan ku idhi acamr bnu awsin kaana yaquulu camr ibnu aws ma isagaa ahaa mid yidhaahaa yaquumu hulutha leyli bacda shadrihi qaala nacam oo ujeedadu eeg markii hore kaana yarqudu shadra leyli uma yaquumu uma yarqudu akhirahu intaasaaba xadiiska ahayd intan dambe ah tafsiir iyo tafsiil ba matalan huludkii intan dee uu ka seexanayay ama ka kacayay intay ahayd intiibuu weydiinaya uu leeyahay ma camr ibni aws baa sidaa odhan jiray daahirka cibaaradna si wuxuu camr ibni aws hadalkiisiiba ay tahay xadiidkiina la raaciyey oo uu mudraj yahay ayaaba daahirku yahay laakiin dee waxaan kuma fasiraynayne waa taa tafsiirka horeba aan soo haynaye camr ibni aws hadalkan waa odhanaye waa bisanadihide waa sanadkiisaasoo cabdillaahi ibni camrin inuu kaba soo naqlinaye maaha hadalkii iyo isaga tafsiirkii oo xadiidkii inoo raacay maahe waa camr ibn aws baa odhanaya taa waayo cibaarada daahirkeeda ah si waxay intaa hore mudraj tahay camr ibn awsna hadalkii ay tahay laakiin waxaan leeyahay de camr uu odhanaya laakiin waa bisanadiho waa dee riwaayadiisa unbay ahay taasna قال نعم وxdثna يحيى بن يحيى قال أخبرna khالد بن cabdاللahi عن khالد عن أbي qلاaبةa laba khاalد baa isu keen raaco dee marar kala duwanna soo aragnay waana laba imaamun khaalid الضaxaan khaalid ibnu cabdillaahi iyo khaalid ibnu mihraan oo waxa weeyaan alxadaa waa khaalid اlxadaa iyo khaalid الضaxaan weeye can abi qilaabata cabdillahi bni zayd aljarmi qaala wuxuu yihi akhbaranii abulmaliixi isagana hore inuu usoo marnay abulmaliixan oo waxa weeyaan magaciisa dee isaga waa ibnu usaamata ibnu cumeyrin oo isaga kordee caamir way yidhaaheen zayd way yidhaaheen waxyaale abulmaliix oo qaala wuxuu yihi waa taabici abuqilaabana waa taabiciye dakhaltu waan galay oo maca abika wuxuu la hadlayaa abuqilaaba anoo aabbaha la socda ayaan calaa cabdillahi bni camrin baanu u gallay faxadaanaa wuu noo waramay oo wuxuu noogu waramay ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm dukira lahu sawmi in rasuulka ilaahay sawmkayga loo sheegayo fadakala calaya wuu iisoo galay riwaayada abilcabaas ee aynu soo maray waa tii ahayd balaga nabiya salى اllahu alيه wasalam anii asuumu asrudu wa usali leyla faima arsala ilaya waima laqiituhu taas baynu soo aragnay halkana waa kan rasuulka ilaahay baa ii yimi oo ii soo galayba kolle xaafid ibnu xajar suudhaa waxaa lagu jamcinayaa markii hore dee aabihii uba sheegay isagoo kaxeeyey rasuulkii ilaahay bay u wada tegeenba rasuulkii ilaahay baa la hadlay isagoo laakiin aan hagaag ugu wada taam yeelin haddana si uu arrintii usii adkeeya ta'kiid ahaan ayaa markii dambe guriga rasuulka ilaahay uguba yimi oo waatan gurigiisii oo markaa labada xaalaba waa laba xaalo dhaco markii hore aabihii baa kaxeeyey oo isaga u geeyey markuu yihi iken say riwaayada bukhaariba kuba sugnayd markuu uga warramo uhi bal iigu yeedh uu ugu yeedhay uu la hadlay haddana waa kan guriga rasuulka ilaahay uguba yimi oo bal taasay kuba xambaarayiin umuurahan ama lagu jamcinaya faalqaytu lahu wisaadatan rasuulka ilaahay baa waxaan u tuuroon u dhigay barkin min adamin waa galkeedan ayaa idiin ahaa ama harag buu ahaaba xashwuha waxa lagu cubay ee lagu cabeeyeyna liifun liif uyahay liifkoodana iyaga laamaha nakhishu ay diireen ama ay ka sameeyeen taas dee liifkeenan oo kale ma ayay adigu ka samaysan jireen taasoo la feedhay ayay ka samaysan jireen oo dee liif uba ahayd haddaba wuxuu leeyahay wuxuu dee galkeeda sarayna idiin buu ahaa ama harag buu ahaa dee kaas la megdiyey gudaheedana waxaa ku jiray ee lagu cabeeyey liif bay ahayd barkimadaasuu rasuulka ilaahi u dhigay si uu fadhiisto ugu fadhiisto fajalasa cala alardi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal horta si uu yeelay dee waa dayfka karaameyntiisa iyo dee dadkaa kuu yimaada ama ahlfadli iyo keyrkoodba rasuulka ilaahi tan uu yeelayna waa tawaaduciisii oo dee isaguba waa kan dhulkuu kuma fadhiya dhulkiibuu kulaba fadhiistay oo dee waa tawaaducii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh barkimadii kuma fadhiisan ee dhulkiibuu iskaba fadhiistay wasaarat ilwisaadatu bayni wa baynahum barkimadii aan u dhigayna labadayday noo dhexaysay buu leeyahay faqaala lii ama yakfika miyaanu kugu filay min kuli shahrin alaaata ayaam qultu yaa rasuula allahi macnaa maxay ti yaa rasuul allahi zidni wey ii ziyaadi inii ajidu quwatan ama udiiqu akara min dalika saynu soo maray qaala khamsan sum khamsan iska qadaro ficilo shan cisho haddaba soon qultu yaa rasuula allahi macnaa zidni wey ii ziyaadi intaa in ka badan baan karaya qaala sabcan toddoba soon qultu yaa rasuula allahi qaala tiscan ay sum tiscan sagaal soon qultu yaa rasuula allahi qaala axada cashara sum axada cashara qultu yaa rasuula allahi waa taa aan lahayd ruwaadda qaar baa waxay xafideen kuwii kale inaanay xafidin barhkood baa waxay ka aamuseen kuwii kale inta ay sheegeen maaha idiraab iyo dee waxyaalahaasi in la yidhaha xadiidka waa see laba yidhaaho faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam laa sawma fowqa sawmi daawuuda soom intaa ka ziyaadsan soomka daawuud soom ka fadli badani ma jiro ama kaba sarreeya muxuu ahaa soomkiisuna waa shadru dahri zamankaba barhkii siyaamu yowmin wa iftaaru yowmin xadaثana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثana kundarun can shucbataxa waxadaثana moxamed bn musanى qaala xadaثana moxamed bn jacfarin qaala xadaثana shucbatu can ziyaad bni fayaadin waa nin hiqa ah oo caabid ah oo saadise ka mid ah ma dadkii siqaara saxaaba soo gaadhay laakiin aan arag waxa weeyaan atbaacu taabiciintu buu kaba mid yahay laakiin qorooyinkii taabiciinta ugu yaryaraa ayay isku wakti ahayd isla da ahaayeen oo kuwa ayuu markaa dabaqadoodii jaanibka mucaasaro kuba noqonaya waana xadiidkanwaanu muslim kuba leeyahay waana hiqaan leenahay waa caabidna qaala samictu abaa ciyaadin waa dee kana waa camr bn lswad oo nin kibaaru taabiciin isagu ah barhkoodna idraagga uu lahaa daraaddeed saxaabo ay uguba dareen can cabdillahi bni camrin radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala sum yowman maalin soom walaka ajrumaa baqiya dee ama inta hadhayna saa toban cisho hadduu dee maalin ka soomo intii tobankaa ka harhsanayd baad leedahay qaala inii undiqu akara min dalika qaala sum yowmayni walaka ajru maa baqiya waaba saa dee in kolley labaatan cisho ajrigood baabuu yeelana qaala inii undiqu akara min dalika qaala sum halaaثata ayaamin walaka ajru maa baqiya saddex cisho uun soom intii kalena ajrigoodii baa lagu siin zamanka qaala inii undiqu akara min dalik qaala sum arbacata ayaam walaka ajru maa baqiya dee inay wax kordhaa ma jiro zamankii hadduu saddexdii cishaba ka siyaami dahri ay ahayd hadduu afar cisho soomana inay dahrigii masii laban laabmaya ka siyaami dahri bay u noqon bishii uu kaba soomee afar cisho soom walaka ajru maa baqiya qaala inii udiqu akara min dalik qaala sum afdal asiyaami cinda allahi sawma daa'uuda calayhi الsalaam kaana yasuumu yowma wayufdiru yowma وxadثnي زهير بن xرب ومحaمد بن xاtم جaميعا عن بن مهدي waa imaamkii weynaa عبدالرحمن qال زهير xadثna عبدالرحمن بن مهدي qال xadثna سليم بن xyاaن horaynu usoo maray imaam نawيna رaحimه الlه taعالى halkan wuxuu leeyahay laysa في الصحيiحi سليm بفتحi sini غayruه macnaa صaحيixa kuma sugna in سليm la yidhaaho oo aan siinta macnaa-aan isaga ahayn macnaa kuwa kale sulaym bay noqon magacoodu laakiin saliim ismi mukabara waa ninkan un muxuu yihi markaa saliim ibnu xayaan qaala xadaثna saciid ibnu mina labadooda hore waynu usoo aragnay qaala qaala cabdullahi bnu camrin qaala lii rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam ya cabdallahi bna camrin balaganii anaka tasuumu nahaara wataquumu leyla falaa tafcal istaaha yeelin فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا ولزوجك وإن لزوجك عليك حظا صم صوم أيامها قاarكood وأفطر waana tn تفصيiلkii صم من كuلi شهر ثلاثة أيام فذلika صوم الدهر taasaaba kugu filanoo dee saddexdaa cishood sanadii oo dhaneed lahayd adigu soomkeeda badse ajrigeedii aad ku hesho maxaa kaaba maqan maxaad isuma kadeediba qultu yaa rasuul allahi ina lii quwatan qaala fasum sawma daa'uuda calayhi الsalaam sawm yowman waaftir yowman fakaanuu yaquulu beryihii danbuu weynaaday soomkii maalin inuu soomo maalin afuraa uu ku adkaaday ayaa wuxuu ahaa yaa laytanii akhadtu biruqsa lamaan aqbalo ama aan qaata ruqsadii rasuulka ilaahay maalintuu lahaa saddexisho bishii ka soon maan maalintii ka aqbalo taasuu markii dambe ku calaacali jiray baabu istixiyaami siyaam alaaثata ayaam wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa